wasaaradda caafimaadka iyada oo gudanaysa waajibaadkeeda qaran ee ku aadan u diyaargarowga xaaladaha degdegta ah waxay heegan gelisay howlwadeenno horey loogu tababaray ka falcelinta cudurdilaacyada noocan ah waxay diyaarisay agab loogu talagalay ka falcelinta xaaladaha noocan ah ayadoo la kaashatay hay-adda caalamiga ah ee taageera caafimaadka soomaaliya waxay sidoo kale xiriir kala sameyneysaa hay-adaha dowladda ee ay qusayso howshaan sida hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda wasaaradda warfaafinta iyo hay-adaha amniga ee soomaaliya ugu dambeyntii iyadoo lagu saleynayo qodobada kor ku xusan wasaaradda caafimaadka waxay bulshada soomaaliyeed ku wargelinaysaa in xilligan la joogo uusan jirin walwal dheeraad ah oo ku saabsan cudurdilaaca ebola wasaaradda caafimaadka waxay mar walba bulshada soomaaliyeed la wadaagi doontaa wixii macluumaad muhiim ah ee ku saabsan xaaladda cudurka wasaaradda caafimaadka waxay bulshada ku waaninaysaa inay xogta ka qaataan ilaha rasmiga ah si looga hortago faafinta wararka aanan cilmiga ku dhisnayn ee ku tiri kuteenta wasaaradda caafimaadka waxay had iyo jeer ku guda jirtaa gudashada waajibaadkeeda qaran si walba oo ay xaaladuhu u adkaadaan wabilaahi towfiiq